fariid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska ladhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a raydiga xeryaha ladhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaan aalaaba kusoo qaadanaa labada mowduuc ay ugu hadleynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dhegeystayaasheena ladhaab iyo deegaanada ku xeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k ee v o e da dhadhaab ee ka soo gasha mawjadda f m-ta ee hal eber todoba dhibic lix meega hartis barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan afar kun oo u badan arday qaxooti ah oo ku jira xeryaha dhadhaab iyo kaakuma oo deeq waxbarasho ka helay dowladda kenya iyo bangiga adduunka ardaydaasi oo lagu wado in waxbarashada sare loogu qaado magaalooyinka waaweyn ee dalka sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah labuur qaxooti ah oo corintiisa faneed ku cabiri doona duruufaha iyo nolosha qaxootinimo kama marno xubintii shakhsiga oo toddobaadkan xiise gaara xambaarsan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas waxaana ku bilaaban doonaa ardaydii ugu badneed ee qaxootiha oo fursad waxbarasho oo bilaasha ka helay dowladda kenya oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa lagu wadaa in dhowaan lagu qaado magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi halkaasi ay waxbarashada sare uga sii ama qaadaan safarkooda waxbarasho ardaydan oo gaaraysa afar kun oo wax ka baranaysay iskoollo ku yaala xeryaha dhadhaab iyo kaakuma ayaa dhowaan ka soo gudbay galaaska sideedaad macalin axmed cabdi iidow oo madaxa ka ah xafiiska waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha oo ay maamusho hay-adda l w f ayaan ka wareysanay tirada ardayda iyo qaabka ay xeryahaas uga faa'iideysan doonaan ardaydan tirada badan iyadoo ardaydaasi afarta kun ay qeyb ka yihiin qaar ka mida ardayda deegaanka magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed cabdi iidow baa lalahaa waxaan ahay horjoogaha iskuullada hay-adda l w f ay gacanta ku hayso ee u n ay dhaqaalaha siiso ee ku yaala xerada dhagaxley kaamka dhadhaab waxaan maantayto inta aan ku marinaynaa turxaan bixin ama interview aan ku marinaynaa arday heshay deeq waxbarasho oo loo qaadi doono iskuulle sare ama dugsiyada sare ee ku kala yaala wadanka kenya daafihiisa kala duwan waa markii ugu horreysay ee dowladda kenya ay taageero buuxda oo dhammaystiran ay siiso arday qaxooti ah oo wax ka baratay iskuullada ku yaala kaamka gudihiisa waa markii ugu horreysay marka ay dowladda kenya ay ardadaasi ay u qaado iyadoo weliba deeq dhammaystiran siinayso wadanka daafihiisa kala duwan marka waa aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa bogaadin fiican waa aad baan u bogaadinaynaa insha allahu tacala waa tahay macalin waxaad noo sheegtay in tirada ay aada u ballaaran tahay waa imisa marka si guud xeryaha ardayda fursaddan ka faa'idaysanayo
guud ahaan barnaamijku laba weji buu leeyahay wejigiisa koobaad ee sanadkan rn uu yahay kii ugu horreeyey uu yahay wejigan koobaad marka waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaysato arday afar kun gaaraysa ee isugu jirta deegaan iyo qaxootiba isugu jirta markii la dhaho dadka ama ardada qaxootiga ah ka barato iskuullada hay-adda ay maamusho ka barato waxaa waaye kaamkan aan joogno ee dhadhaab oo kale waxaa ku soo toostay ama qoond ahaan ugu soo toostay kun iyo labaatan iyo afar arday inta kale afartii kun ee loogu talagalay qaxootiga waxay aaday xerada kakuma iyo lix waxay aadaysaa saan u malaynayo kaamka kaamka kakuma kun iyo labaatan iyo afar ardayna waxa ay ku soo aaday kaamka dhadhaab marka isugeyntii waxay noqonaysaa afar kun oo arday oo qaxooti ah oo dowladda kenya deeq waxbarasho oo dhammaystiran ay siisay iyadoo kaashanaysa deeqbixiyaasha sida world bank iyo deeqbixiyaasha kale ee caalamka waayahay ardaydan galasyada ay kasoo gudbeen iyo dabcan kan haatan waxbarashada bilaashka ay ku qaadan doonaan bal noo kala sharax
ardadu waxay ahaayeen arday ka soo gudubtay dugsiga hoose dhexe fasalkiisii sideedaad ayay soo dhammaysteen taas micnaheedu waxaawaye sideed sano inay fasal kusoo jireen oo dugsi hoose dhexe ah haddana ay usii gudbi doonaan dugsiga sare ee afartiisa fasal ee secondaryga loo yaqaano ay u gudbi doonaan laakiin waxaa ahmiyad gooni ah ah la siinayaa ay tahay ardadan sanadkan kan ah ee gudubtay ee heshay buundooyin weliba aad u fiican si fiican u baaseen inay heleen fursadan noocan oo kale micnaha aan weligeed la soo arkin way jiri jirtay deeqbixiyaal arday taageertay laakiin waxay ahayd tiro aad iyo aad u yar ama kuwa ayaga ismaalgeliyey oo sponsorship self sponsorship isku sameeyey waaba la arki jiray laakiin tiri intan la dhan oo arday qaxooti ah oo deeq waxbarasho oo wadanka daafihiisa kala duduwan loo qaadayo waa markii ugu horreysay marka waxaan dhihi karnaa waa tallaabo horumar ah oo ka tarjumaysa bisaylka bulshada caalamka ay u bislaatay in dadkan qaxootiga ah ee soddonka sano meesha fadhiya in wax loo qabto qaabka ugu wanaagsana sida ay nala tahayna waa qaabkii ugu wanaagsanaa ee ku iman lahaa xalka qaxootiga ee soddonka sano meesha fadhiya oo ah integration wax lahaa in bulshada laisku milo oo ay ka baxaan xeradan ay ku oodan yihiin ay ka baxaan oo caalamka ay la falgalaan kenyada ka bilaabata marka waxaan isleenahay waa tallaabo hore loo qaaday waa tahay dhaqaalo badan ayaa ku baxayo ardaydan dabcan tir ahaan aadka u badan dowladda kenya iyay kala kaashanaysaa dhaqaalaha ku baxayo
sida aan warka ku hayno dhaqaalaha ku baxayo waxaa intiisa badan uu ka imaani doonaa world bank ama bangiga adduunka ayuu ka imaani doonaa iyo deeqbixiyaal kale ee isaga la shaqeeya ayuu kolleyaa ka qayb qaadan doono dowladda kenyana fududaynta iyo iskuuladii iyo ardadii socodkoodii iyo wax walba ayay fududaysay marka iyadana qaybta koowaad ayada ayaa mudnaanta koowaad iska leh maadaama ay tahay wadanka la joogo wadan ay dowladda kenya ay gacanta ku hayso marka aad iyo aad baan ugu boga ama aan ugu mahadnaqaynaa intii ka qayb qaadatay waxaa kaloo oo ayadana aan la hilmaami karin tallaabadaasi qayb ka ah hay-adda qaxootiga ee adduunka ee u n h c r oo u ah micnaha udubdhaxaad ama lafdhabar u ah barnaamijkan inuu imaado maxaa yeelay waxa ay ku imaatay wacyigelin fara badan iyo dood fara badan iyo codsi fara badan ee dowladda kenya hay-adda u n h c r ay samaysay iyo hay-adaha ay bahwadaagta yihiin sida hay-adda waxbarashada dugsiyada hoose gacanta ku haysa ee l w f iyo u n h c r iskaashtay ayay ku imaatay dadaalkooda iyo bashnkooda ay u hayaan waxbarashada qaxootiga ayay ku imaatay marka ayagana aad iyo aad baan ogu dhiirigelinaynaa aan ogu mahadinaynaa aad buu mahadsan yahay axmed cabdi iidow oo ka mid a howlwadeenka xafiiska waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab dhinaca kale mid ka mid a waalidiinta iyo ardayda qaxootiga ah ayaan ka waraysana dareenkooda ku aadan siday u arkaan deeqdaasi waxbarashada ee loogu deeqay ardayda qaxootiga ah magacay waxaa wahay axmed aadan cabdiraxmaan waxaan ahay waalid marka waan ku faraxsanahay inay jaaniskaas helaan mid ka mid ah ardayda aan waalid ku ahay marka waxaa waay fursad qaali u ah inay ka faa'iidaystaan ardayda qaxootiga khaasatan kuwa xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool gabadheeda ilaa dhabaa intee leeg ayay kusoo baastay waxay ku soo baastay laba boqol toddobaatan iyo sagaal oo ah saddexda boqol ayaa waxeer ogdhinaaho waayahay maxay kaaga dhigan tahay in caruurtaadii oo dabcan qaxooti ah gudaha dalka kenya loo kaxeeyo dareen sidee bay kuu tahay maadaama aadan awoodin dhaqaal ahaan inaad ka bixiso dugsiga sare dareen farxadeed ee ii tahay inaan fursadaas aan ka faa'iidaysano qaxooti baan nahay oo dhaqaalena ma haysano fursad muhiim door muhiim ah ayna ka qaadan kartaa waxaan aaminsanahay inay waxbarashada dalka gudaha kenya laga barta inay ka muhiimsan tahay kuwa xeryaha qaxootiga dhadhaab waa jaanis waaye waxaan rajaynaa inaan ka faa'idaysan doono magacayga waxaa la farxaan cabdihuud waxaan nahay wiil waxbarashada diyaar u ah inuu wax barto mustaqbalkiisa inuu heer gaarsiiya rabo farxaan dabcan iskuulkee eid ka soo akhrisatay ani iskuulka ilinan ka soo akhristay iskuulka maxaan keenay greedka laba boqol sagaashan iyo kow ilaahay mahad u sugan tahay hadda maxaa rajaynaysaa hadda waxaan rajaynayaa inaan heer gaaro shaqdana waxaan rajaynaya insha allah hadduu ilaahay yidhahdo inaan noqdo pilot ka arday walba inuu meel qow wax ku barto jecelahay markan anaga waxaan jeclaan lahayn inaan meel qowax ku barna haddii ay suurtagal ay tahay magacayga waa naada xasan abuukar waxaan joogaa dhagaxley waxaan rabaa inaan wax barto maakaskayga two fifty eight waxaan rabaa inaan wax barto heer aan gaaro waxaan nasiib u heshay ardayda deeqda heshay inaan nasiib u helo waxaan rajaynayaa inaan mustaqbalka ahaado gabar muuqato afkeeda iyo dalkeeda anfacdo aad bay umahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mida codadka ardayda qaxootiga ah iyo mid ka mida waalidiinta xeryaha ku nool oo ka waramay siday u arkaan deeqdaasi waxbarasho ee lagu deeqay ardayda qaxootiga ah dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo barnaamijka qayb ka ah balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiya walo sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali huruuse cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo u dhuun daloola dhaqanka soomaalida bulshada gaar ahaan dhallinyaradana ku dhiirigeliya inay ilaashadaan dhaqankoodii abka soo gaadhka ahaa waxaad kale oo maqli doontaa nin kale oo dhallinyaro hal abuur ah oo gabay ku cabbiray dhibaatada iyo duruufaha laga dhaxlo nolosha qaxootinimo aan ku bilaabay dhegaystayaal cali huruuse cabdi waa nin dhallinyaro ah oo aad ugu xeel dheer dhaqankii soo jireenka ah ee soomaaliyeed wuxuu caan ku yahay ka sheekaynta waxyaabihii ay gaarka la ahayd ummadda soomaaliyeed waxaana uu dadka ku dhiirigeliyaa in la ilaaliyo dhaqankii baadisooca u ahaa bulshada soomaalida cali oo marti iigu ah xubinta shakhsiga ee toddobaadkan ayaan ugu horrayn weydiiyey waxa uu ku doortay inuu ku dheganaado dhaqankii soomaaliyeed xili dhallinyarada badankoodu ay ka sii socdaan dhaqankii aabbayaashood oo ay u arkaan mid gaboobay oo aan la jaan qaadi karin dunidan casriga ah axmedow aad baad u mahadsantihiin adiga iyo howlwadeennada idaacadduba ee geed gaaban iyo geed dheerba u faalay u fuulay in aad muxuu ahaayey baraarujin kala duwan iyo wacyigelin kala duwan bulshada aad gaadhsiisaan intaa kadib axmedow run ahaantii dhaqan baynu lahayn aniga cali ahaan waxaan aaminsanahay dhaqankaygii haddii aan ka tago dee dhaqan nin kale leeyahay oo iga liitaan qaadanaya waxay taasi liidnimo ku tahay magacayga iyo maskabkayga iyo soomaalinimadayda dalkayga iyo diintayday liidnimo ku tahay inaan dhaqankaygii ka tago oo mid iga liita dhaqankiisa qaato axmedow run ahaantii ummadda soomaaliyeed dhaqan bay lahaan jirtay dhaqankaasi wax walba ama dhan kasta wuxuu ahaa mid ka dheeli tiran iminka markaan kuu soo qaadan dhallinyarada soo kacday waxaynu iskaga dayan jirnay dhaqanka wanaagsan dhaqanka wanaagsan oo ah sida aynu inagu u macaamilayno wiilal ahaan sida aynu waalidka ula macaamilayno sida aynu gabdhaha ula macaamilayno iyo sida aynu cid walba oo soomaaliya ula macaamilayno axmedow waxaa laga yaabaa iminka anigu dhaqanka aan haystaa waa dhaqankii soomaaliyeed ma aaminsani dhaqanka wanaagsan inuu jiro laakiin dal haddii uu burburo wax walbaa way burburayaan waxaan aaminsanahay qaybta ugu weyn dhallinyaradan soomaaliyeed ee maanta dhaqankii ka tagtay inay qaybta ugu weyn ka tahay burburkii dalkeena sababtoo ah dhaqankiibaa burburaya waxbarashadiibaa burburaysa dhaqaalihiibaa burburaya qabkii dadkaa burburaya hankiibaa jabaya haddana sidaasoo ay tahay wax badan baa inoogu heliya diin baynu leenahay maanta diintu meesha soomaalida ay ka gaadhay waxaan u malaynayaa waa wakhtigaynu ugu diinta badnay dhallinyaradeenuna waxay ka dhaqan wanaagsanayd maanta maalintaynu ka diinta yarayn warkayga ma fahmaysaa run ahaantii waxaan marka aaminsanahay wacyi kasta ama wakhti kasta oo yimaadaa wacyigiisu wataa saacad kastaoo inoo timaadaa dadkeeday wadataa waxaa aad iyo aad isaguna qayb libaax ka qaadanaya dhaqankeennii dhallinyaradu inay lumiso oo dhaqamo kala qaadato isgaadhsiinta warbaahinta ciyaaraa la daawanayaa internet baa lagu jiraa dunidaiyo dhan baa waxay noqotay hal kursiyoo lagu wada fadhiyo wiilkii dhallinyarada ahaa ee soomaaliga ahaa isaga oo aan dhaadin dhaqankiisa qiimaha iyo qaayaha iyo wanaagga uu leeyahay ayuu wuxuu arkayaa gaal timo xiiran oo surwaal dabada ka jeexan xidhan oo surwaalku dabada ka sii dhacayo dhaqankiisuna aanu wanaagsanayn dhaqankiibuu qaadanaya kiina gaadhi maayo kanna waa ka tegi kaasi gaadhisba ma laho waa dhaqan gaal kaygiina ka tegi meel cidla abaan taagna waxay ceeb ku tahay waxay meelka dhac ku tahay soomaalinimadayda iyo dadnimadayda iyo faamilkayga iyo diintayda marka laga soo tago social media iyo warbaahinta bulshada oo hadda aad iyo aad maaragtay ay dhallinyarada u isticmaalaan sida aad sheegtayna dhaqankooda wax badan ka beddeshay waxaa jira oo kale waxyaabo kale oo laga yaaba inay dhaqan dooris ku yihiin dhallinyarada maxaa ka mid a oo marka warbaahinta laga yimaado oo dhaqanka soomaalida iyo dhallinyarada dhaawac u geystay waxyaabaha ugu badanee dhaawaca u geystay marka laga yimaado dowladdii burburkii iyo muxuu ahay warbaahinahan iminka adduunkii qabsaday ee muxuu ahaa social mediahan iyo muxuu ahaa interneydadana caalamka laga daawanayo iyo ciyaarahan marka laga yimaado waxyaabaha ugu badan ee dhaqanka dhallinyarada bedelay waa daroogada waxaa laga yaabaa cunugii isagoo yaroo tiinaja inuu daroogo bilaabo meeshii la rabay inuu waxbarto waxaa laga yaabaa cunugaa waalidkii inuusan waxba haysanin laakiin ay ku dadaalayaan oo garab taagan yihiin dayn iyo dakana wax kasta ha ku keeneen inuu waxbarto wuxuu ku xidhanayaa dhallinyaro nolosha ka dhacday oo xaafadooda abuu ku xidhanaya qaadkiibuu bilaabayaa sigaarkiibuu bilaabayaa kaniinbuu bilaabayaa daroogu bilaabayaa bijaaw qofkaasi noloshiiba waa ka dhacay dhaqankiina iska badaa warkiisa iyo diin halkaa iska dhig waxyaabaha iyaguna aad iyo aadka uga qayb qaata waxaa ka mid a axmedowde hadda soomaalida ma odhan karno soomaalidu waa hal dale dal walba weynu joognaa run ahaantii waxaa jira dad qurbaha ka soo laabta oo waddanka ku soo laabta dadkaasi dhaqan bay inoola yimaadaan aynaan inagu lahayn sababtaa cunugaasi wuxuu ku dhashay maraykan wuxuu ku barbaaray maraykan wuxuu ku indhafuray maraykan waxaa dhici karta inuusan aaminsanaynba inuu soomaali yahay oo uu aaminsan yahay amerikan wuxuu inoola imaanayaa dhaqan gaara socod gaara iyo maamul aynan inaga macnaha nafsiyan qofkan inaga aynan ku jirin jidhkeenna iyo mxuu ah dhallinyaradeenna wuu inoola imaanaya wuxuu inoola imaanayaa aragti gaara oo isagu qabo wuxuu ku beerayaa kuwii saaxiibadiis ee uu u yimi ee ku soo degay ee magaalada la joogay waxay arrinkaasi saamaynayaa intii isaga markaa garbihiisa taagnayd ee saaxiibadiisa ahayd ay wada dhaqmayeen ay wada socdeen mid weliba wuxuu iska dhigayaa kii maraykanka ka yimi ee dhaqanka ahaa siduu u dhaqmayey u labisanayey u soconayey buu samaynaya waa garta caliyow qofka bini aadamkaa ama qofka dhallinyarada ah ee soomaaliyeed haddaan idhaahno inuu dhaqankiisa ka tago noloshiisa maxay saamayn ku yeelanaysaa axmedow qofku hadduu dhaqankiisa ka tago noloshiisii ama muxuu ahaayey iska baddaa mustaqbalkiisii oo dhan baa lumay markaan anigu aamino aniga oo soomaaliya aan dhaqankaygii ka tago qaato ummad aanan aqoon oo aanan isku diin ahayn isku dub ahayn isku dal ahayn dhaqankooda anigu waan lumayaa kuwa ila socdaana way lumayaan kuwaan dhalayna way lumayaan waxaan filayaa waad garan kartaa inaan anigu lumay kuwii ila socdayna lumay ubadkaygiina lumay maxaa ii badbaaday diintaydii baan ka lumay dhaqankaygii baan ka lumay dhaqankii dadkaygaan ka lumay ilmahaygii baa lumay kuwii ila socday baa lumay sababto anigu macallin baana dad badani hadday iga khashaafaanoo inta badani yidhaahdaan war dhaqan xun buu ninkana haystaa waxaa jira kuwo maskixiyan ama muxuu dadku isku aragti maaha aaminsan inaan dhaqankanaan ku dhaqmayaaba dhaqan wanaagsan yihi kuwaa macallin baan u noqonaya kuwaan dhalayna macallin baan u noqonaya inta guriga ila joogtana macallin baan u noqonaya caliw maxaa tallaabooyin ahoo la qaadi karaa in dhallinyaradii la jeclaysiiyo dhaqankii soomaaliyeed dib loogu soo celiyo la tuso inay lahaayeen hidde iyo dhaqan iyago ay abka soo gaadha kana wanaagsan kan hadda ay u hanqaltaagayaan ama ay rabaan inay qaataan axmedow arrinkaasi dadaal badan buu u baahan yahay haddii aynu iskaashanno bulsho ahaan innagoo adeegsanayna waa yeelka indheergaradka ah culimmada diinta taqaana qaybaha waxbarashada aynu aweynes ku samayna meelaha dhallinyaradu isugu yimaadaan wacyigelin la joogteeyo loo sheego dadkan dhallinyarada ah ee soomaalida ahi inay leeyihiin dhaqan ka wanaagsan kan waddamada kale dhaqankaasoo maamuusan oo milgaysan oo aynu wada garanayno ee lagu baraarujiyo dalkeennii waxaynu ahaan jirnay waxaynu noqon doonno taariikhaha dalkeenna looga sheekeeyo waxyaabihii aynu soo marnay maaha waxyaabaha qabiilqabiilka ah ma aaminsanay anigu in ilmaha lagu barbaariyo laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabaha aynu wada jirka u leenahay maxaad kula talinaysaa dhallinyarada soomaaliyeed ee dhaqanka kasii durkaya maxaadse kula talinaysaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee la rabo inay door ka qaataan waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed waxaad ka dhaqan wanaagsan tihiin cid kasta oo adduunkan ku nool baad ka dhaqan wanaagsan tihiin qaata dhaqamadeennii wanaagsanaa qaata dhaqankii aabbihiin qaata dhaqankii awowgiin warsada qaabkii aynu u dhaqmi jirnay iyo taariikhaheennii aan dib ugu noqonno ilmuhu waxay ku cayntaan hooyada iyo aabbaha waxay ku cayntaan bulshada waxay ku cayntaan cidda ay markaa rafiiqa leeyihiin waxaan aaminsanahay intaana in la hagaajiyo oo aynu dadaal iyo stragol adag samayno oo isku xidhan dhallinyaradeenana aynu ka dhaadhicinno sidaa waxaan leeyahay qof kastoo dhaqankiisa ka tegay oo dhaqan kale qaatayo kaasina ku anfici maayo kaagiina ka luntay kaasi waxa uu ahaa cali huruuse cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo dhiirigeliya ilaalinta hiddaha iyo dhaqankii soomaaliyeed oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga ee toddobaadkan oo qaybka barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale dhegaystayaal inkasta oo sida aad ku maqasheen xubintii shakhsiga ee toddobaadkan ay jirto cabsi ah dhaqankuur ku yimaada bulshada soomaaliyeed dhallinyaraduna ay u hanqaltaagayaan dhaqamo kale haddana waxaa weli jira qaar ka tirsan dhallinyarada oo weli ku dheggan dhaqankii maxamed cabdulaahi axmed waa nin dhallinyaro hal abuur ah suugaantuna waxay tiirka ugu muhiimsan ka tahay dhaqanka soomaalida gabaygan oo aan ka soo xushay toddobaadkan suugaantiisa ayuu kaga hadlayaa dhibaatada laga dhaxlo nolosha qaxootinimo nima yahow guyaal iyo guyaal gabay ma koorayne go-aankaygu waa tuu ahaa inaan garraaxaye gamka siiye goobtuu lahaa gumcyadiisii garbaduubna waa taanu xoreeyaan gamaamudaye gogashuu lahaa iyo halkuu weye badan geegay gabahiirta waa taan ka dhigaan cid soo gelin ha yeeshee gallayr duula iyo goray hadaafaye gujis badaha soo goohayoo guura bahallayni iyo aar tilmaan gaara loobay gulgulo weyn leh afartaa waray soo gunteen gamaa iyo diidi guhaad iyo waxay igu rideen goomamiyo ciile galowgiiyo wadnaha garabka bidix gumca laii taagi gebagabada sheekada haddaan idin guddoonsiiyo garaafada waxaa igu wacan aan jir gubanay geyigeennii soomaaliyeed waa la gaasiray grinof wax laaya iyo balaa giriiriglaysaay gulf iyo colaad baa jiriya gaatan iyo weerar gacalkiiyo walaalihii wacnaa way isgubayaane xeryahaba waxaa lagu gataa gabannadeennii hooyada qaxootiga gashe galangalcoonayso hooyada sidii awr gurgura guudka ubad saartay ee socodka goobyaalaysae luunka lagu gaadhay garbasaar midaan haysaniyo go iyo shaal toona hooyada ee weliba gabankaisidaa hooye garab leeyey hooye garow leeyey hooyada gududnaan jirtee midab gasiirowday gurye ma laha gacalkaa ku nool goobta dhagax leeyi xagardheer ma goostaan gasiin maalin laba gore odayaal gaboobay ifoo dhaxan garaacdaay goobaha waxbarashaan kulay lagu go'aynaaye dhallintuna gidaarkay sigaar kula gendiidaane alaylahay sidaan goorta nahay gobi kashuufkeeda gaboodfalidda gagideennan taal waa mid gudo weyne gabdhaha la wada gabo waraagu iyo jiilaale guurti iyo malaha caaqil iyo geesh ka dhiidhiye gaajo iyo haraad bay bulshadu godatay maandhow gaarisiya ma gaadhaan dadkani guriga nairobi geyigiina dagaal baa ka jira laysu go'ayaay inagoo geyiga aan lahayn gumacu fooriyaayo inagoo barkeenhaad n u go-ayaadku gabaslayni gaydh iyo waxaan ciil qabniyo gabidhacaa taagan qaxootiga garaadka ka jira wuu i gubayaay dhakhaatiir gargaara ma laha umul go'aysaaye dadkayagu gargaar buu rabaa gacan walaaleed
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aana mar kale dib idinku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
aad buu u mahadsan yahay axmed deere dhegaystayaal haatan nol dhegaysta heesta barnaamijka ee caawa
halgacayka wixii la qabto ila wanaagayga
umamadu lugtay ka xidha way ku qabataaye wax ka baro qargoofa haninkii lagu qasaaroobay sadii dhacdiyo waayahana meel ku qora gaara way ku qabataaye wax ka baro qargoofa haninkii lagu qasaaroobay sadii dhacdiyo waayahana meel ku qora gaara
guudaan dhegeysta halkaas ayaan ku soo afmaraya barnaamijka caawa oo idinka imaanaya xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaa idiin soo tabinayey anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed yaare dhammaanteen tan iyo barnaamijkan barnaamij xigeen intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaan alla